إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ به من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة نرجو بها النجاة يوم القيامة وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه ففتح الله به أعينا عمياء وآذانا صما وقلوبا غلفا فصلاة الله وسلامه عليه دائما أبدا سرمديا إلى يوم الدين أما بعد فيا أيها الناس اتقوا الله تعالى حق التقوى عباد الله يقول الله جل جلاله وهو أصدق القائلين قوله الحق وله الملك يوم ينفخ في الصور يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون ولا لها مسلمين تأه إيسو بوقنية ويبسايت كان عقاق دوت كوم وحنكو سلام يا سلامة إسلامك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ولا ليال وحين سوهيني أو كسو دحجرني mowduucaynii ku saabsanaa tarbiyatul awlaadi barbaarinta carruurta gaar ahaan waxaynu ku soo dhex jirnay marxalatu tufuula waxaynu ka soo hadalnay arrimo qayb lixaad ka qaadan kara barbaarinta carruurta oo loo baahan yahay inay waalidiintu ku baraarugaan inta lagu guda jiro marxaladdan waxaa ka mid ahaa arrimahaas oo weliba ugu cadcad naasnuujinta waxaynu sheegnay walaalayaal in hooyadu cunugeeda nuujinayso caano kalgacayl iyo naxariis sidaa darteed muddada naasnuujinta oo dheeraata muddada naasnuujinta oo dheeraata waxay badinaysaa kalgacaylka iyo naxariista uu u qabo cunugu hooyadiis alle ayaa xumaan oo dhan ka nasahan allahaas oo khabiir ku ah waxa maslaxaddu ugu jirto hooyada iyo cunugeeda kadib markuu faray hooyooyinka in carruurtooda ay nuujiyaan muddo dheer fii qowlihii qowlkiisii uu ku faray markii uu lahaa alle subxaanahu wa tacaala waalwaalidaatu yurdicna wlaadahunna xawlayni kaamilayn hooyooyinku ha nuujiyaan carruurtooda laba sano oo buuxa walaalayaal haddaad xasuusataan darsigii saddexaad ee silsiladan barbaarinta carruurta waxaynu ku sheegnay waalidiinta barbaarin kara carruurta inay yihiin waalidiin diin leh markaa faahfaahinteeda iyo arrinkaa sharaxaaddiisa qofkii doonaya ha ku laabto darsigaas oo markaa uu ka heli karo qaybta diinta ee websaytekan laakiin waxaan uga socdaa walaalayaal maadaama aan hadda ku guda jirno marxalatu tufuula marxaladan la yidhaahdo marxalatu tufuula waa marxalad aad iyo aad loogu baahan yahay waalidiintu inay noqdaan waalidiin diin leh oo raacaya sunnada nebiga sala allahu calayhi wasalam maxaa yeelay walaalayaal sunnada nebiga sida uu sheegayo cilmiga la yidhaahdo usuululfiqhiga sunnada nebiga waxaa loo qaybiyaa saddex qaybood qaybta koowaad waxaa la yidhaahdaa assunna alqowliya qaybta labaadna waxaa la yidhaahdaa assunna alficliya qaybta saddexaadna waxaa la yidhaahdaa assunna altaqriiriya marka qaybta koowaad ee la yidhaahdo alsunna alqowliya waxa weeyaan micnaheedu nebiga sala allahu calayhi wasalam markii risaalada loo dhiibay intii ka dambaysay oo muddadaasoo lagu tilmaamo inay ahayd saddex iyo labaatan sano wixii hadal ah ee uu ku hadlay taasoo micnaheedu tahay wixii ummaddiisa uu faray iyo wixii uu ummaddiisa ka reebay qaybta labaad ee sunnada nebiga waxa weeyaan qaybta la yidhaahdo alsunna alficliya micnaheeduna waxa weeyaan dhaqankii nebiga sala allahu calayhi wasalam wixii nebiga laga arkay ficilkii nebigu uu sameeyey muddadii laga soo bilaabo ay risaaladu ku yacni waxa weeye nebiga sal lla alay wasalam risaalada loo dhiibay oo muddadii aynu sheegnay ah qaybta saddexaad waxa weeye walaalayaal alsunna altaqriiriya oo tan micnaheedu waxa weeye muddadaas maaragtay ay nebiga sala allahu calayh wasalam uu rasuulka iyo nebiga ahaa wixii hortiisa lagu sameeyey wixii ficil ah ee hortiisa lagu sameeyey oo uu markaasi uu ogolaaday oo uu ansixiyey taasaa marka la yidhahda asunna altaqriiriya marka walaalayaal waxaan uga socdaa qaybta dhexe ee ah alsunna alficliya oo markaas ah dhaqankii nebiga wixii nebiga laga arkay sala allahu calayhi wasalam haddaba marka dhaqanka nebiga waxaa u aqoon badan xaasaskii nebiga sala allahu calayh wasalam oo ah hooyooyinka muslimiinta ama hooyooyinka mu'miniinta caaisha radia allahu canha wamaa adraaka maa caaisha caaisha waxay tahay maxaa ku ogeysiiyey imaam qaxtaani raximahullah nuuniyadiisa ama manduumadiisa la yidhaahdo annuuniyat alqaxtaaniya bal fiiriya sida uu u ammaanayo caaisha radia allahu canha wuxuu yidhi imaamku raximahu allahu tacaala akrim bicaaishata aridaa min xuratin bikrin mutaharatin isaari xasaani allahu akbar akrim karaamee bicaaishata caaisha karaamee waxaad ku karaamaysaa alridaa raalli ahaansha yani ka raalli noqo wey xaala kownihaa markaa caaisha ay tahay markaa min xuratin yani haweeney xor ah bikrin oo haddana bikra ah yani waa markii nebigu guursanayay sala allahu calayh wasalam mutahharat lizaari xasaani oo hoos guntigeedu uu daahir yahay haddana xasaani dhowrsoon micnihii mutahharat lizaari xasaani waxaa laga wadaa haweeney dhowrsoon oo cafiifad ah marka caaisha radi allahu canha oo sidaa loo ammaanay kana mid ahayd xaasaskii nebiga sala allahu calayhi wasalam ayaa la weydiiyey dhaqankii nebigaa la weydiiyey waxaa lagu yidhi hooyo noo sheeg dhaqankii nebiga noo sheeg nebigeenna dhaqankiisii noo sheeg adaa noogu cilmi badane caaisha radia allahu canha waxa ay tidhi haddaad doonaysaan dhaqankii nebiga sala allahu calayhi wasalam kaana khuluquhu alqur'aan nebi maxamed sala allahu calayh wasalam dhaqankiisa haddaad doonaysaan kaana wuxuu ahaa khuluquhu dhaqankiisu wuxuu ahaa alqur'aan qur'aanka ayuu ahaa oo taa macnaheedu waxa weeye walaalayaal nebiga sala allahu calayhi wasalam wuxuu ahaa alqur'aan qur'aan yamshi cala alardi qur'aan socda dhulka dushiisa macnaha waxaa weeye sida uu qur'aanka nebigu sal alla alay wasalam ugu ta'athuri jiray oo ugu dhaqmi jiray oo awaamirtiisa ugu fulin jiray nawaahidiisana uuga fogaan jiray caaisha marka taasay tilmaamaysaa idan marka walaalayaal dhaqankii nebiga sala allahu calayhi wasalam sidaa caaisha ay sheegtay waxa uu ahaa qur'aan dhulka dushiisa socda sidaa darteed alle subxaanahu wa tacaala marka waxa uu qur'aankiisa majiidkaa ku yidhi laqad kaana lakum fii rasuuli illaah uswatun xasana liman kana yarju allaha walyowma alaakhira wadakara allaha kaiira laqad kaana lakum baa layidhi haddaad mu'miniin tihiin
waxaa idinku sugan fii rasuulillaah rasuulka ilaahay dhexdiisa waxaa idinku sugan uswatun xasana ku dayasho wanaagsan dee dadkao dhan miyay ugu sugan tahay maya liman ruux bay ugu sugan tahay kaana ahaaday yarju allah mid ilaahay rajaynaya walyowma alaakhira iyo maalinta dambe oo wadakara allaha ilaahay xusay kaiiran in badan idan marka walaalayaal ilaahay sidaasuu inoogu faahfaahinayaa qur'aanka majiidka ah oo uu inoogu tirtirsiinayaa inaan sunnada nebi maxamed sala allahu alay wasalam iyo dhaqankiisa aan qaadanno idan marka waalidiintu walaalayaal hadday dhaqanka nebi maxamed qaataan weliba marka lagu guda jiro marxalatu tufuula walaalayaal waxaa shaki uusan ku jirin in barbaarinta carruurtu ay hagaagayso walaalayaal maxaa yeelay walaalayaal marxalatu tufuula waa marxalad aada iyo aad sidaan sheegnay ugu muhiimsan waalidiintu inay noqdaan waalidiin diin leh oo nebi maxamed sal alla alay slam sunnadiisa raacay taasna waxaa yacni waxa weeye sababteedu tahay maxaa yeelay marxalatu tufuula waa marxalad carruurtu ay qaadanayaan dhaqanka waalidiintood ay qaadanayaan
maxaa yeelay walaalayaal carruurtu markay soo dhashaan cidda u horraysa ee ay la dhaqmaan oo dhaqankooda ay arkaan waa waalidkood ilmahaas yar markuu ka soo baxo caloosha hooyadiis dadka u horreeya ee uu la kulmo noloshana la wadaago waa hooyadiis iyo aabihiis marka waxaa lama huraan ah in waalidku tusaan carruurta khaasatan marka lagu guda jiro marxalatu tufuula dhaqan wanaagsan oo ah mid ay kaga dayanayaan dhaqankii nebigeenna sala allahu calayhi wasalam ilmahaas yar walaalayaal ee sabiga ah waxaa laga yaabaa in dadka badankiisu u haystaan inuusan waxba ogeyn hase yeeshee waxaa sugan oo si cilmiyana loo ogaaday in carruurtu ay koobiyeeyaan wax walba oo markaa ku hareeraysan taasi macnaheedu waxa weeye waxay toos u qaadanayaan dhaqanka waalidkood culummada ku takhasustay carruurta iyo dhaqankooda waxay leeyihiin weliba khuburadani yacni khubaradani waa kuwo aan islaam ahayn waxay leeyihin children are like sponge oo taas macnaheedu ay tahay carruurtu waa sida isbuunyada oo kale isbuunyada sidaad ogtihiin wixii lagu shubo way liqaysaa haddii biyo lagu shubo way cabaysaa haddii caano lagu shubo way liqaysaa carruurtuna sidaa isbuunyada oo kale ayay cabayaan ama liqayaan dhaqanka ku hareeraysan oo markaa uu ugu horeeyo dhaqanka labadooda waalid waa hooyada iyo aabahe walaalayaal maanta caalamku daraasad dheer kadib waxaa uu ogaaday xaqiiqadaas laakiin innaga haddaan muslimiin nahay naguma cusba arrinkaasi yacni naguma cusba ogaanshaha arrinkaasi naguma cusba oo afar iyo toban qarni ka hor kun iyo afar boqoloo sano ka hor ayuu noo sheegay axadkii ilaahay ku ammaanay qur'aankiisa majiidka ah nebigeenna sala allahu calayhi wasalam alla jalla jalaaluhu waa kii nebigiisa ku ammaanay fii qowlihi fii suurati annajm wamaa yantiqu cani alhawaa in huwa ilaa waxyun yuuxaa nebigu sala allahu alayh wasalam kuma hadlo hawadiisa kuma hadlo waxa uu ku hadlaa waxa weeye waxyi ilaahay xaggiisa ka yimid oo loo waxyooday sidaa darteed waxaan sheegi doonnaa insha allah xadiid saxiix ah oo arrinkaas maanta la ogaaday oo caalamku ogaaday inuu nebigeenu sal alla alay slam yani intaasoo sano ka hor uu arrinkaa ka hadlay xadiidkaasina waa sida tan rawa albukhaariyu fii saxiixi عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من مولود إلا يولد على الفطرة فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه كما تنتج البهيمة بهيمة جمعاء هل تحسون فيها من جدعاء نبي صلى الله عليه وسلم حديث كان صحيح وحكيري ما من مولود مثل الظلم جرو إلا هدو جرو يولد وحال قدليا على الفطرة فطرة أيا لقدليا فأبواه labadiisa waalid oo ah aabbihiisii hooyadiisa ayaa yuhawidaani ka dhiga yahuud ka dhiga ow yunasiraani ama kiristan ka dhiga ow yumajisaani ama dabcaabud ka dhiga marka nebigu sal alla alay wasalam tusaale qiimo leh ayuu soo qaatay oo maaragtay tusinaya oo aad iyo aad u sharxaya macnii qof walba sida uu ugu dhasho fitrada fidradaasna insha allah waynu sharxi doonaa insha allah nebigu sal l slm wuxuu yidhi kamaa sidii ayuu nebigu yidhi tusaaluu soo qaatay tuntiju ay u dhasho albahiimatu neefka xoolaha ah siduu u dhalo bahiimata jamcaa yacni waxa weeye neef yani meelna aan ka yani dee bad qaba oo meelna aan ka jexnayn mid yani waxa weye wax dheg go-an aan lahayn jamcaa micnaheedu taas wey micnahe neef dhammaystiran oo yacni wax walbo ceeb ah ka saliima hal tuxisuuna wuu yidhi nebigu sal ly slam miyaad uga jeedaan oo dareemayseen fiiha neefkaasi yaree dhashay dhexdiisa miyaad uga jeediin min jadcaa wax maaragtay yani waxa weeye xubin laga gooyey micnaheed tusaale ahaan micnaheed dheg laga gooyey miyaad uga jeedin waa maya soo maaha sidaasoo kalea marka qofku ugu dhalanayaa fidrada fidradaasina marka walaalayaal waa islaamnimada walaalayaal arrinkaasina waxa weeye fidrada xadiidka lagu sheegay inay islaamnimada tahay waxaa sheegay culummo waaweyn culimmadaasi waxaa ka mid a marka bal waaba la weydiiyey ibnu taymiya raximahu llah raxmatan waasica jawaabtii uu bixiyeyna waxay ku taallaa fataawihiisa la yidhahdo fataawa ibnu taymiya majalada afraad ibnu taymiya raximahullah ayaa xadiidkaa wax laga weydiiyey waxaa la yidhi fitrada xadiidka lagu sheegay waa maxay sheekhu wuxuu yidhi fitradaasi waxa weeyaan islaamnimada marka wuxuu soo xigtay ilaahay qowlkiisii ahaa waid akhada rabuka من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم قالوا بلى يعني الله سبحانه وتعالى وحو قرآن كيسا كيشي كي إن نبي آدم عليه السلام نبر كيسا وكسو بحيي أو وكسو قبطي أرواح لي بني آدم كأولا كدمنا ومرخاتي قليي وكيري دمانتو ألست بربكم soo rabbigiin ma ihi qaaluu marka waxay yidhaahdeen balaa nacam waa tahay marka fitrada xadiidka lagu sheegay waa islaamnimadaas weeyaan sidoo kale xadiidkaasi ilan xadiidku bukhaari buu ku soo arooray bukhaarigana waxaa sharxay sheekha caalimka ah ee la yidhaahdo ibnu xajar al casqalaaniy sheekhu marka isagoo sharxaya xadiidkaasi waxa uu yidhi هذا الكفر ليس من ذوات المولود ومقتضى ومقتضى طبعه بل إنما حصل بسبب خارجي فإن سلم من ذلك السبب استمر على الحق هذا الكشيخ الشيخ معنيه سوى حويان قال لماذا micnihii kufriga gaalnimada yacni waxa weeye dee gaalnimadaasna dee waa ta xadiidka lagu sheegay de oo la yidhi laba yacni qofku wuxuu ku dhalanayaa fitrada islaamnimadu ku dhalanaya marka labadiisa waalid tusaalaha nabigu soo qaata waxa weeyaan labadiisa waalid aabihiis iyo hooyadiis baa yuhuud ka dhiga ama ama kristan ama dee dabcaabud marka saddexdaa qaybood dee waa gaalnimo wey marka sheekhu wuxuu leeyahay gaalnimada ma ahan mid ku abuuran ilmaha la dhalo mana aha mid dabcigiisu keenayo ee waa mid gaalnimadaasi waa mid ay sabab u tahay arrin ka baxsan ruuxa oo dibadda kaga imaanaya oo markaa dad kale ay sabab u noqonayaan soo ma jeedin marka wuxuu sheekhu leeyahay markaa hadduu qofku arrinkaa ka badbaado sababtaas haddii uu qofku yacni waxa weye ilmahan la dhalay hadduu ka badbaado istamara cala alxaqi xaqii ayuu ku soconayaa oo ah fitradii saliimka ahayd ee islaamnimada walaalayaal xadiidkan aan hadda akhrinay waxaa ku jira icjaaz cilmiya oo hadda la ogaaday khabiir ingiriis ah micnaha waddanka ingiriiska u dhashay oo la yidhaahdo dr justin powret oo ka tirsan jaamacadda oxford waana jaamacadaha adduunka u waaweyn weliba wuxuu ka tirsan yahay qaybta barashada bani aadamka iyo caqliga wuxuu khabiirkaasi sugayaa in caruurta markay soo dhashaan ay leeyihiin iimaan ay leeyihiin oo ay rumaysan yihiin ilaahay oo wuxuu leeyahay khabiirku xataa ilmaha haddii la geeyo meel jasiirad ah oo cidlo ah oo ay keligood halkaa ku barbaaraan keligood halkaa ay ku barbaaraan cidna aysan la joogin ilaahay way rumayn doonaan maxaa yeelay fitrada saliimka ah ee ilaahay ku abuuray oo ay ku dhasheen taas ayaa tusaysa inay ilaahay rumeeyaan marka walaalayaal waxaa halkaas aynu ka ogaanaynaa yacni waxa weeye diinteenna xaqnimadeeda inay xaq tahay walaalayaal haddaba waxaa la gudboon waalidiinta inay ku dadaalaan ku dhaqanka diinta islaamka mar walba gaar ahaan marka caruurtoodu ay ku jiraan marxalat tufuula marxalat tufuulana horeynu usoo sharaxnay waa marxalada ka bilaabanta markuu ilmuhu soo dhasho ilaa toddoba sano marka marxaladaasi marka ilmuhu ku guda jiraan waa in waalidiintu ay ku dadaalaan ku dhaqanka diinta islaamka iyadoo mar walba laga raba dee marka waalidku hadday caruur leeyihin haddaysan caruur lahaynba qof wal qof walba muslimna mar walba iyadoo ay la gudboon tahay inuu ku dhaqmo diinta islaamka hase yeeshee waxaa maaragtay si gaara marataqaanaa waxa weye waalidiintu ay ugu dadaalayaan ku dhaqanka diinta islaamka marka ilmuhu ku jiro marxalatu tufuula sidoo kale waxaa la gudboon waalidiintu inay nooleeyaan sunnada nebiga sala allahu caleyhi wasalam gaar ahaan sidaynu sheegnay assunna ficliy maxaa yeelay inta lagu guda jiro marxalatu tufuula sidaan sheegnay dhaqanka wanaagsan ee la tuso carruurta kaasoo ah kii nebigeenna sala allahu caleyh wasalam wuxuu keenayaa in carruurtu ay weeleeyaan oo ay koobiyeeyaan dhaqankaas kaasoo sahlaya walaalayaal ama gogolxaar u noqonaya maraaxisha kale kale ee ay marto barbaarinta carruurta marka insha allah maanta halkaas ayaynu istaagi doonnaa intaan ka kulmi doonno ama ku kulmi doonno dersigan mid la mid ah waxaan idinka tegayaa wabillahi tawfiiq wasalaamu calaykum waraxmat ullahi wabarakaatuh